سورة النجم
casharka koowaad alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed w salama tasliima kasiira suuratu nnajmi suuraddan suuratu nnajmi waa la yidhaahdaa suuratu wannajmina waa la yidhaahdaa oo wowga in lagu daro iyo in laga re'eebo marka suuradnimada la sheegayo labaduba waa dhacdaa axaadiista qaarna waxay ugu soo aroortay suuratu wannajmi marka wowga waxaa loogu daray cala alxikaaya xadiis saxiixa ku soo arooraa sidaa sheegaya waxaa si caanbaxday suuratu najmi in la yidhaahdo suuraddani waa makiya makiya weeye culammada qaarkoodna waxay soo naqliyeen mufasiriintu inay ku kulansan yihiin oo ku ijmaacsan yihiin inay maki tahay qur'aanku wuxuu u badan yahay maki buu u badan yahay madanigu waa yar yihiin xagga suuradaha marka laga eegiyo xagga aayaadkaba labaatan suuradood baa la ysku waafaqsan yahay inay madani yihiin dhowr iyo toban suuradoodna khilaaf baa ku jira mid kastaaba raajix ha noqotee qur'aanka markaa dhowr iyo soddonkaa suuradood ka soo hadhay maki weeyaan waana la ysku waafaqsan yahay inay maki yihiin culammada qaarkood suuraddan aayad bay ka reebayaan oo aayadda kabaa'irta sheegaysaa bay ka istisnoonayaan oo ka reebayaan culammada qaarkood bismi illaahi alraxmaani alraxiim wannajmi idaa hawaa allah wuxuu idhi waxaan ku dhaartay wannajmi xiddiggaan ku dhaartay ama wannajmi xiddigaha ururtaan ku dhaartay ama wannajmi jinsiga xiddigaba la yidhaahdaan ku dhaartay idaa hawaa marka uu dhaco ayaan ku dhaartay ay waqta huwiyi idaadu waxay noqonaysaa in loo jeedo darfiya maxda oo aan macno shardi looga jeedin idaada marka darfiya maxda looga jeedo macno shardi ma koobsanayo jawaab uma baahna laakiin markuu macno shardi idaadu ay koobsato darafba ha ahaatee waxay u baahanaysaa markaa jawaab marka hadda waa darfiya maxda maa dalla saaxibukum wamaa qawa allah wuxuu idhi maa dalla ma luminoo ma amban saaxibukum saaxiibkiinoo muxamed ahi ma ambanoo xaqii kama amban wamaa qawaa mana habaabinoo si badrheedha xaqa ugama leexan isagoo u badrheedho u qasdayna xaqii ugama leexanoo uma garab marin dalaalkuna wuxuu noqonayaa biduuni qasdin qasad la'aan ghawaayaduna waxay noqonaysaa biqasdin bay noqonaysaa mid loo qasday noqonaysaa marka labada midna ma jirto wamaa yantiqu cani ilhawa allah wuxuu idhi wamaa yantiqu ma hadlaayo nebigu sala allahu alayh wasalam cani ilhawaa hadal hawa ka soo fulaya kuma hadlayo oo canta la yidhahdo waa baabkeedii ama la yidhaahdo cani ilhawaa ay bilhawa oo canta layidhahdo waa bimacna albaa hawa kuma hadlayo iyo waxa uu jecel yaho naftiisu jeceshahay iskagama hadlayo in huwa ilaa waxyun yuuxa in huwa ma ahaan kuu ku hadlayaa ilaa waxyun waxyi mooyaane waxyigaasoo yuuxaa ay uuxiya loo waxyooday mudaaric baa la sheegay waxaase loo jeedaa macno maadi ay uuxiya callamahu shadiidu alquwa callamahu waxa baray nebiga sala allahu alayhi wasalam shadiidulquwa kii xooggiisu uu darnaaye xoogga badnaabaa baray waxaa loo jeedaa jibriil ayaa baray duu miratin fastawaa duu miratin waa mid xoog u saaxiiba jibriil oo waa shadiidulquwa aad buu u xoog daran yahi xooggiisu aad buu u daran yahi fastawaa ama la yidhaahdo sida cabdulaahi ibnu cabbaas laga sheegay duu miratin ay duu mandarin xasanin muuqaal wanaagsanoo quruxsan waa mid u saaxiiba fastawaa waa sugnaaday oo jawiga sare ayuu ku sugnaaday wa huwa bilufuqi alaclaa wuxuu sugnaaday oo halkaa ku istiqraaray weji labaad fastawaa wuxuu ku sugnaaday suuraddiisii ilaahay ku abuuray ayuu ku sugnaaday wuxuu ku sugnaaday wa huwa walxaal huwa isagu bilufuqi uu ku sugan yahay jihadii alaclaa korraynta badnayd uu ku sugan yahay tumma dana intaa dabadeed waa soo dhowaaday oo fatadallaa waa isa soo laalaadiyey fa kaana qaaba qawsayna aw adnaa fa kaana ay fa saara wuxuu noqday qaaba qawsayna aw adnaa intuu nebiga u jiraa waxay noqotay laba qaanse qadarkood bay noqotay qaab waxay la micno tahay qadri qadar laba qaanse qadarkood ayay noqotay masaafaduu u soo jirsaday nebi muxamed sala allahu alayh wasalam qaab iyo qiib iyo qiid iyo qiis carabi ahaan intuba waa isku macne laakiin halkan qur'aanka waxaa la akhrinayaa un qaaba aw adnaa bal huwa adna waaba uga dhowaa qadarka labadaa qaanso waa uga dhowaa ama la yidhaahdo awdu waa baabkeediio waxaa looga jeedaa nisbada idinka ayaa looga jeeda oo haddii idinka laydin tusi lahaa oo la odhan lahaa qiyaasa waxay isku qaban lahaydeen war talow ma laba qaansuu u jiraa qadarkood mise waaba uga dhow yahay fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa fa awxaa waa waxyooday ilaahay ilaa cabdihi addoonkiisii muxammed ahaa ayuu u waxyooday maa awxaa kii u waxyooday ayuu waxyooday ay aladii awxaah oo fa awxaa la yidhahdo faacilkeedu wuxuu noqonayaa allah waxaa looga jeedaa waasitada jibriil ayuu ugu waxyooday laakiin iixaaga waxaa loo tiiriyey ilaahay weji labaad waxaa lagu fasiray fa awxaa waa waxyooday jibriil ilaa cabdiha ay ilaa cabdillaah addoonkii ilaahay ayuu u waxyooday maa awxaa kii uu waxyooday cabdihii damiirka haadee ku jirtaa mar walba wuxuu u noqonayaa ilaahay waayo nebigu sala allahu alayh wasalam addoon ilaahay unbuu ahaa addoon jibriil ma ahay maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa maa kadaba kama been sheegin alfu'aadu qalbigu kama been sheegin maa ra'aa ay aladii ra'aahu ku arkay kama been sheegin ee run buu ku sheegay ku arkay waxaa kaloo la akhriyey qiraa'a sabciya maa kadaba alfu'aadu oo daalka la shado labada macnahoodu waa kala duwanaanayaan maa kadaba marka la akhriyo oo daalka la shado waxay noqonaysaa ma beenin dadka aan sarfiga iyo dhigan cilmu sarfi waxaa laga yaabaa farqiga labada u dhaxeeya inaanay garan oo kadaba iyo kadaba maxaa u dhaxeeya inaanay garan baa laga yaabaa marka kadaba waa marka beentu ruuxa ka dhacdo waxa la yidhaha kadaba kadaba huwa isagaa been sheegay laakiin marka la shado cid kale ayuu been u nisbaynayaa oo uu odhanayaa been baad sheegaysa waxaa la mida sadaqa iyo saddaqa sadaqa waa maxay isagaa run sheegay saddaqa marka la yidhahdana maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa cid kaluu run u nisbeeyo u yidhi waa runtaa oo warkiisii rumeey waxaa la mida kafara iyo kafara kafara isagaa gaaloobay kafarana waa gaalaysiyo gaalnimuu u nisbeeyey mid kale fasaqa isagaa faasiqoobo fisqigu ka dhacay fasaqa marka la yidhahdana mid kaluu faasiqnimo ku xukumay hadda ma aragtaa dhammaan afarta kelmadooda aynu sheegnay markaynay shadnayn iyo markay shadan tahay macnaheedu saasuu u kala duwan yahy markaynay shadnayn asalka ficilkaasi isaguu ka dhacayaa hadday been tahay hadday run tahay hadday kufri tahay hadday fisqi tahay haddii la shado intabana mid kalu u nisbaynayaa asalkaa ficilka ou leeyahay waa beenta waa runta gaal baa tahay waad gaalowday yacnii fisqi baad ku dhacday waa haakada marka labada qiraa'a macnahoodu saasay kale yihiin maa kadaba alfu'aadu qalbigu kama been sheegin maa ra'aa ay aladii ra'aahu ku arkay qiraa'ada kalena maa kadaba alfu'aadu qalbigu ma beenin maa ra'aa kuu arkay ma beenin ee waa rumeey afatumaaruunahu calaa maa yaraa afatumaaruunahu gaaladii baa lala hadlayaa miyaa la doodaysaan oo la asaraartamaysaan muxammed calaa maa yaraa ay calaa maa ra'aa kuu arkay miyaa kula asaraartamaysaan almumaaraah waa doodda iyo asaraarka weeyi yaraa baana la yidhiye waxaa loo jeedaa ra'a walaqad ra'aahu naslatan ukhra ay wallaahi e laqad ra'aahu xaqiiqe ee wuu arkay nebi muxamed sala allahu alayh wasalam jibriil ayuu arkay damiirka haadu wuxuu u noqonayaa jibriil naslatan ukhra soo degitaan kale oo hal mar uu soo degay ayuu arkay ama naslatan ay maratan ukhraa mar kale ayuu arkay cinda sidrati almuntaha wuxuu ku arkay gobkii lagu dhammaanaayey agtiisa ayuu ku arkay sidra waa geed ka gobka ah marka waa geed samada toddobaad ku yaalla oo gob ah oo weyn oo aad iyo aad weyn weeye sidratuulmuntahaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa malaa'igtu ma dhaafto geedkaa ma dhaafto cindahaa jannatulma'wa wuxuu halkaa ku arkay jibriil cindaha xaal geedkaa sidratuulmuntaha agtiisa ay ku sugnaatay jannatulma'waa jannadii loo iilanayee loo dunmayey ee nebiyada iyo arwaaxda shuhadaduba ay u iilanayeen ama muttaqiintuba ay u iilanaysa id yaksha sidrata maa yaksha wuxuu arkay id yaksha ra'aahu baa ku camalfalaysa id yakshaa goortuu daboolaayey assidrata geedka gobkaa uu daboolayey maa yakshaa iyo aladii yakshaah kii daboolaayey uu daboolaayey maa zaaqa albasaru wamaa taqa maa zaaqa ma iilannin albasaru araggu ma iilan oo ashyaadu arkayay kama iilan wamaa taqaa kamana xadgudbinoo intii la yidhi arag yacnii in kale uma dhaafin laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa ay wallaahiyo laqad ra'aa xaqiiqee waa arkay min aayaati rabbih aayadaha rabbigii wax ka mida ayuu arkay alkubraa aayaadkaasoo weynaansho badan buu arkay waxaa kaloo loo fasiray min aayaati rabbihi aayadaha rabbigii xaalay ka mid tahay wuxuu arkay alkubraa alaayata alkubraa aayaddii weynaanshaha badnayd ayuu arkay wejiga hore ayaa sii fiican suuraddan suuratunajmi waxau ilaahay ku bilaabay dhaar uu ku dhaaranayo xiddigga uu ku dhaaranayo waxay culammada in badan oo ka mida ay yidhaahdaan xiddigaha lagu dhaaranayaa waxa weeyaan waa xiddigaha ururta la yidhaahdo ama laxaha la yidhaahdo weeye oo lafdigu mufradba ha ahaadee waxaa laga tilmaamayaa xiddigaha ururta la yidhaahdo luqada carbeedna athuraya ayaa la yidhahdaa urur haddaad tidhaahdo iyo haddaad laxa tidhaahdo waa isla mid marka goorta uu xiddigaasi dhaco oo laxuha ay dhacaan ayuu ilaahay ku dhaaranaya siday culammada taabiciinta qaarkood yidhaahdeen oo shacbi wakhayruhu uu yidhi ilaahay isaguna waa isku dhaartaa cidduu doono khalqigiisa ka midana waa ku dhaartaa baa culammada jamaahiirtuna ku tageen oo ilaahay inuu isku dhaartaa waa bannaan tahay laakiin innaga cidaan ilaahay ahay inaynu ku dhaarannaa inooma bannaana culammada qaarkoodna waxay ka dhigeen in looga jeedo xiddigahoo dhan culammada qaarna waxay dhaheen xiddig gaar oo shicro la yidhaahdo waa arki doonnaaye ayaa uu ilaahay ku dhaaranaya aakhirka suuraddaynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala wa annahu huwa rabbu shicra marka halkan ishkaal baa la soo arooriyey ku saabsan dhaartu waa inshaa dhaartu maadaamay inshaa tahay waa xaaliyo markaasay dhacaysaa idaa hawa idaada waxaa loo isticmaalaa mustaqbal waa wakhti soo socda markaasay isu waafaqaysaa markan buu dhaaranayaa iyo xilli soo socdoo iman doona ayuu dhaaranayaa say isu waafaqaysaa yacnii caamilka idaa hawaa ku camalfalaya muxuu noqonayaa dee caamilka wanajmi ku camalfalayuu noqonayaa oo hawaa ku dhaaranaya marka inuu dhaaranayo markan iyo inuu xilli soo socdaa ay dhacayso say isu waafaqaysaa waa xaaliyo markaasay joogtaa iyo xilli soo socday dhacaysaa waa laba shay oo nowcan maa u muuqan kara inuu ku sugan yahay iskhilaaf ku sugan yahay taas iyadaa waxay culammada qaarkood kaga jawaabeen inay yidhaahdaan idaa hawa waxaa laga tilmaamayaa waa masluubatu zamaan oo wakhtigii baa laga siibay mar haddii wakhtigii laga siibay dee iskama hor imanayso oo macnihii mustaqbal tilmaami mayso weji labaad waxaa lagaga jawaabay in la yidhahdo xaalada muqaddara ah oo waxaa laga tilmaamayaa inay tahay mid mustaqbal ahaan dhacaysa waa wakhtiga la qadaray inuu xiddiggaasi dhaco marka waa xaala muqaddara labadaa wejiba waa kaga jawaabeen culammadu waa kaga jawaabeen meelaha kale ku soo aroortay oo intuu ilaahay dhaar sheegay haddana idaa ay daba dhacdayna sidaas oo kale ayaa lagu tawjiihinaya dhaartu waxay u dhacaysaoo loo dhaaranaya waa maxay maa dalla saaxibukum wamaa ghawa saaxiibkiinoo nebi muxammed ahi xaqii kama amban oo garasho waa uu xaqa garan waayey ugama leexan badrheedhna xaqii ugama leexanoo uma garab marin xaasilku wuxuu noqonayaa xaqa ayuu ku sugan yahay ayuu noqonaya weliba maadallada waa la nafyeoo maadi ahaan baa la nafiyey wakhti maadiyoo tegay oo uu markaa xaqii ka ambaday xataa inayna jirin taana waxaa ka soo baxaysa weligiiba xaq buu ku sugnaa tawxiid iyo iimaan buu ku sugnaa sidaasaa ka soo baxaysa saas aawadeeda aayadda kale allah uu yidhi wa wajadaka daallan fahadaa dalaalka waxaa looga jeedaa halkaas siday culammada qaarkood ku tawjiihiyeen isagoo yar nebigu sala allahu alayhi wasallam oo sebi ah ayuu buuraha makaa ku ambaday marka waa dariiqii xisiga ahaa inuu garan waayeyoo uu ka ambaday isagoo sebi ah ee xaqii buu ka ambaday loogama jeedo waa weji weji labaad culammada qaarkood waxay ku fasireen in la yidhaahdo wa wajadaka daallan fahadaa waxaa laga tilmaamayaa waxaanad garanaynin tafaasiisha axkaamta shareecada ayaanad garanayn oo caalim aanad ku ahayn tafaasiishaa wada garanaya oo qaflaad kaga sugnayd tafaasiil alaxkaam laakiin xaggii tawxiidka marnaba nebigu kama lunsanayn iimaanka uu ilaahay rumaynayo marnaba kama lunsanayn weligiiba nebigu wuxuu ahaa muumin buu ahaa laakiin axkaamtii shareecada inaannu tafaasiisheedii garanaynin nuqsaan ma aha maa kunta tadrii ma alkitaabu wala aliimaan sida ilaahaybaa aayad kale ku yidhi maad ahayn mid garanayay malkitaabu kitaabku muxuu yahay maad garanayn walaliimaanu iimaankana maad garanaynoo salaadan iyo sida loo tukanaayo iyo axkaamteeda yacni maad garanayn oo salaadan hadda markaa laynoo sharciyeeyey ee arkaanta iyo shuruudda markaa leh tafaasiisha caynkaasa sidaa umaad garanayn salaaddana iimaan waa la yidhaahdaa oo waatuu allah u yidhi wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma ahaan mid doonaya inuu lumiyo iimaankiinna waxaa looga jeeday biijmaaci almufasiriin mufasiriintoo dhani siday ku kulansanaayeen ee ku ijmaacsanaayeen in looga jeedo salaaddiinnii baytulmaqdis aa u tukan jirteen ilaahay idinka dayici maayo oo idinka lumin maaye sawaabkeedii iyo ajarkeedii waa idin siinaya markaa nebigu sala allahu alayh wasalam marnaba ma soo marin shirkii iyo sanamo la caabudo ma soo marin ilaahay baa ka dhowray oo ka ilaaliyey wa kadaalika nebiyada kalena ilaahay baa ka ilaaliyey amaa asarka la soo wariyee sheegayaa kaana arbaciina sanatan calaa diini qawmih afartan sano ayuu diintii qowmkiisa ku sugnaa muxammad asar sidaa lagu soo wariyoo lagu sheegayo wax sugan ma aha waa mid baatilaan sugnayn dalaalkii ilaahay waa ka nafyey dad jahalaa oo aqoon daran oo shareecadii aan garanaynin sharcigana doonaya inay iska burbursadaan ayaa waxay odhanayaan nebigu sala allahu alayh wasallam daalli buu ahaan jiray waa lunsanaan jirayoo diintii qowmkiisii iyo shirkigii iyo asnaamtii caabuditaanka la caabudayuu ku sugnaan jiray ilaa waxyiga lagu soo dejiyey warkaasi waa baatil culammada dhammaan waxay ku ijmaacsan yihiin oo isku waafaqsan yihiin nebigu sala allahu alayh wasalam inuu weligiiba iimaan iyo tawxiid inuu ku sugnaa ilaahay cid aan ahayna marnaba aanu caabudin sidaasay culammadu ku ijmaacsan yihiin ahlucilmiga qaarkoodna ijmaaca waa soo rareen waxay culammada islaamka ku ijmaaceenna xaq mooye wax kale ma noqoto laa tajtamicu ummatii calaa dalaalah ummaddaydu baadi kuma kulantaan nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam waa sabiilulmu'miniinkii waxaa la ysku waafaqayoo lama khilaafo wayattabic ghayra sabiili almu'miniin nuwallihi maa tawalla markaa nebiyada carabka ha laga ilaaliyo ha laga edebsado ha laga gaabsado nebiyadu waa hanuunsanaayeen shirki marnaba nebiyadu may soo marin hadday nebi muxammed tahay iyo hadday nebiyada kale tahay toonna wamaa yantiqu cani ilhawaa nebigu hawe ku hadli maayo oo waxa naftiisu jeceshaa iskagama hadlayo waxa uu ku hadlayaa waa waxyi ilaahay culammada qaar waxay yidhaahdeen see loo kulminayaa labadan aayadood iyo aayadaha kale macno sidaa ka duwan laga yara fahmi karo sida cafa allaahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wa taclama alkaadibiin munaafiqiintu markay idan weyddiisteen iyadoo arrinkoodii aanu u kala caddaan inuu nebigu fasaxa siiyey oo u idmay waxaa aayadda ilaahay ku tilmaamay inay habboonayd inaan hore loogu idmin cafa allaahu canka lima adinta lahum maxaad ugu fasaxday baa lay ugu idantay iyadoo weli arrinkooda aanu ku kala caddaan usaara badrin fidye inuu qaato oo fidyada doorto madax furad gaaladii inuu ka qaado maxaabiista ahayoo si aan lagu sii daayo inuu idhi low istaqbaltu min amrii ma stadbartu lamaa suqtu alhadya haddii arrinkayga waxa iga fanjeediyey hadda ay soo qaabili lahaayeen oo aan iminka inaan xajkii soo ixraamanayo oo aan u soo kicitimayo hadda hadday noqon lahayd hadyi ma soo kaxeeyeen hadyigana waa soo kaxeeyey hadyigu waa xoolo xaramka lagu qalayo ta'biiru nakhli wuxuu nebigu ka yidhi sala allahu alayh wasalam low lam tafcaluu la saluxa marka adiladaa iyo daliilkan see loo kulminaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen dhammaan waa waxyi ismana diidayso mid iska hor imanaysa ma aha waana sida waxa weeye a'immada qaarkood ay doorteen oo dhammaan waxay yidhaahdeen yacni waxyi inay tahay diidi mayso in waxa weeye ashyaada inuu sidaa ka yidhaahdo yacni dhammaan waxyi bay ahayd bay yidhahdeen culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay markaa noqonaysaa ashyaada qaarkood inay ijtihaad ku dhacayaan laakiin ijtihaadka ayuu idan u haystay marka maadaama loo idmay ictibaarkaasay waxyi ku noqonaysa culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen shaygii uu ilaahay ka sheegaayo ayaa looga jeedaa wamaa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nebigu marnaba hawe ku hadli maayo ijtihaadkuna hawe ma aha laakiin tan ku saabsan in huwa ilaa waxyun yuuxa waxaa looga jeedaa waa wuxuu ilaahay ka sheegayey marka uu odhanaayo low lam tafcaluu la saluxana dannigiisa iyo ra'yigiisa ayuu ka sheegayaaye ilaahay kama sheegin laakiin wax kastuu ilaahay ka sheegayaa waa waxyi calaa kulli xaal nabiga sala allahu alayhi wasalam axaadiistiisu waa waxyi ilaahay weeye ama asal ahaan marka hore ha ahaato dhammaanteed ama bacdi ka midi marka dambe ma'aal ahaan ha noqdaan marka lagu tacaqubi waayo shaygii laakiin laga baraarujiyo intuu markaa isagu ijtihaadkiisa ku yidhaahdo la baraarujiyo dee iyadu marka way ka baaqatay daliil baa ka gaar yeelay laakiin intii kale waxaa lagu socodsiinayaa inay waxyi tahay imaa asaalatan wa imaa ma'aalan ama asal ahaan bay waxyi u ahayd ama ma'aal ahaanoo taqriirka loogu taqriiriyo lagu tacaqubi waayey oo laga reebi waayey ama lagu baraarujin waayey ayay waxyii ku noqotay halkaas waxaa ka soo baxaysa sunnada nebigu sala allahu alayh wasalam oo aayaadkan laga qaadanaya iyo aayaad kaloo badanba inay sunnada nebigu xujo tahay oo nebiga axaadiistiisa iyo sunnadiisa in la qaataa inay tahay mid waajiba sunnadu waa munazalo waa la soo dejiyey axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam sida qur'aanka loo soo dejiyaa loo soo dejiyey wa anzala allahu calayka alkitaaba waalxikmata wacallamaka maa lam takun taclam wuxuu ilaahay kugu soo rogo kugu soo dejiyey alkitaaba waalxikma kitaabka iyo xikmada marka kitaabku siduu munazal u yahay kitaabka qur'aanka ahi ayaa sunnada rasuulkuna sala allahu alayh wasalam ay munazalo u tahay imaamu shaafici waxa uu yidhi xikmo mar kastoo lagu lamaaneeyo lagu cadfo ama lagu ladho qur'aanka waxay noqotaa xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam saasay noqotaa allah wuxuu yidhi wadkurna maa yutla fii buyuutikunna min aayaati illaahi waalxikma zawjaadkii nebiga sala allahu alayh wasalam markuu la hadlayey wuxuu ilaahay yidhi xusa waxa guryihiinna lagu akhrinayo oo aayaadka ilaahay iyo xikmadba ahaaday guryaha nebiga waxa lagu akhrinaayey ee aan qur'aanka ahayn ee in lagu waantoobo la amrayo oo dumarkii nebigu sala allahu alayh wasalam ay ku waantoobaan muxuu ahaa dee waxau ahaa sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu allah yidhi wa yucallimuhum alkitaaba waalxikma wuxuu ilaahay barayaa kitaabkiiyo xikmada shayga aan qur'aanka ahayn ee nebigu sala allahu alayh wasalam uu dadka baraayay maxay tahay dee waa sunnadiisa marka sunnada nebiga in la raaco waa waajib aayado badanna ilaahay wuxuu inagu amray in rasuulka la ateeco atiicu allaha wa atiicu arasuul atiicu allaha waalrasuul ilaahay iyo rasuulka ateeca taacada rasuulka la ateecana waa taaco ilaahay la ateecay man yutic irasuula faqad ataaca allah waana la ysku lamaaneeyey in ilaah iyo rasuulkiisaba la ateeco liibaantiiyo wanaaggiina waa lagu xidhay waman yutic illaaha waalrasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim kii ilaaha iyo rasuulka ateeca rasuulka maxaa lagu ateecayaa oo ka ziyaada ah qur'aanka dee waa sunnadiisa weeyi marka sunnada nebiga in la raacaa waxay noqonaysaa mid waajiba weeyi munazal inay tahayna waa sheegnay qur'aankana sunnadaa bayaaminaysa oo caddaynaysa wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim allah wuxu uhi waxaannu kugu soo dejinnay dikriga si aad dadka ugu caddayso ka loo soo dejiyey muxuu nebigu ku caddaynayey qur'aanka muxuu ku caddaynayey wuxuu ku caddaynayey odhaahdiisa iyo ficilkiisa iyo taqriirkiisa iyo sugistiisa dee waa sunnadii nebiga sala allahu alayh wasallam weeye tabyiinkii nebigi iyo caddayntii nebigaanan aqbalaynin maxay noqonaysaa dee qur'aanka laftiisa aan aqbalayn weeye ila qur'aanku isagaa sheegay in sunnada nebiga la raaco oo nebiga la ateeco oo nebigu u bayaaminayo oo nebiga lagala kulmayo oo nebiga la ajiibayo markaa ruuxa sunnada nebiga sala allahu alayh wasallam aan aqbalin oo raacini qur'aankana ma rumayn mana raacin sunnada hadduu diido u yidhaha waa kalaam bashar oo inaan qaataa ima saara waa kaafirun billaah milladdii islaamka waa ka baxay oo diinta islaamka kuma jiro waa ku gaaloobaya haddii sunnada nebiga la inkiro oo la diido oo la yidhaha waajib ma aha milladda lagaga baxaya culammada ahlusunnati waljamaaca sidaa waa isku waafaqsan yihiinoo waa isla oggolyihin hadday saxaabadii tahay iyo hadday taabiciintii tahay iyo hadday culammadii ka dambaysay tahay dhammaantood waxaa soo baxay dad markaa la yidhahdo qur'aaniyiin la baxay oo yidhi alqur'aanu wa kafa qur'aankoo keliyaa nagu filan shay aan qur'aanka ahayna qaadan mayno kuwa caynka odhanaya qur'aankana waa ka gaaloobeen waayo qur'aanku isagaa sheegaya in rasuulka la raaco wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu faintahuu ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliilan maa tadakkaruun allah wuxuu yidhi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum raaca ka laydiin soo dejiyey xagga rabbi laydinka soo dejiyey ka xagga rabbi laga soo dejiyey waa kee waa qur'aankiiyo sunnada weeyi wa anzala allaahu calayka alkitaaba waalxikma markaa sunnada in la raaco sunnaduna munazalo tahay ayaa laynoo sheegaya ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa tafsiirkii nebiga iyo bayaankii nebiga haddii la aqbali waayo ma ruux kale bayaankiisa la aqbalayaa waxaynu garan karraa sharaa'ic fara badan waxaa lagu caddeeyey sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam oo hadday tahay sharci bayaani ah iyo hadday tahay sharci ibtidaa'i ah mid walba sunnadu waa jirtaa oo waa ku suganta iminka salaadda la tukanayo arkaantay leedahay iyo sida loo tukanayo qur'aanka xaggee lagaga sheegay aqiimu asalaa markuu ilaahay yidhi oo salaadda ooga oo salaadda taaga sida loo tukanaayo iyo arkaantay leedahay iyo inta sujuudood ay leedahay iyo ragcaddii kasta intay ka kooban tahay qiyaam iyo juluus iyo fadhi iyo sujuudo iyo siday u kala horrayso halkee qur'aanka lagu sheegay halkee lagu sheegay zakada nisaabada iyo inta noocay ka waajibto iyo mid waliba intay ku seke goynayaan iyo muqdurka laga bixinayo halkee lagaga sheegay qur'aanka xaggee kaga jirtaa sunnada nebigaa lagu caddeeyey siduu u tukanayaa qofka odhanaaya sunno nebi aqbali maayo salaadda siduu u tukanayaa kayfa yusallii qur'aanka halkee lagaga caddeeyey shuruuddii salaadda arkaantii salaadda salaaddii waxa burinaya xaggee laga qaadanaya sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam baa bayaamisay nisaabada xoolaha sekadu ku saka goynayaan iyo muqdurka laga bixinayo mid walba iyo ashyaadaan zaka ka waajibin kullu daalika sunnada nebigaa lagu caddeeyey nebigaa bayaamiyey xajka in la xajiyo ilaahay qur'aanka waa ku sheegay arkaanta xajkiiyo qaabka loola imanayo halkee qur'aanka laga caddeeyey nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usallii ficilkiisuu ku caddaynaya oo odhaahdiisa sida loo tukanayo khuduu cannii manaasikakum lacallii laa alqaakum bacda caami haada manaasigtiinna iga qaataa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam waxaa laga yaabaa sannaddan wakhti ka dambaysa inaanan idinla kulmin sidaas aawadeed ruuxa sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam diidaa wuxuu noqonayaa mid qur'aankana aan rumayn waana kaafirun billaah oo milladda islaamka waa ka baxo waa ka gaaloobay nabi muxamed sala allahu alayh wasalam waxyigaa waxa baray jibriil baa baray jibriil waa xoog badan yahay waana mandar iyo qurux badan yahay haddii duu miratin mid xoog u saaxiiba lagu fasiro waxay noqonaysaa tawkiid oo macnihii horun la sii adkaynayo laakiin duu miratin marka lagu fasiro in looga jeedo duu mandarin xasan waxay noqonaysaa macno cusub qaacidaduna waxay tahay ida xtamala annasu ta'siisa watawkiida macan xumila cala ta'siisi wujuuba nasku hadduu aqbali karo ta'siis oo macno cusub ah inuu faa'iidaynayo iyo inuu macno hore adkaynayo oo la soo sheegay macno cusub inuu faa'iidaynayaa lagu xambaaraa siday qaacidaduba tahay aayaadkan ka dambeeya cidda uu ilaahay sheegaayo nebigu inuu arkay sala allahu alayh wasalam waxaa loo jeedaa jibriil ayaa loo jeedaa oo jibriil nebi maxamed laba goor buu arkay labada goorbana waa lagu sheegay aayadahan afatumaaruunahu calaa maa yara walaqad ra'aahu nazlatan ukhra marka horena wuxuu arkay waa halkaa hore ee laynoogu sheegayey allah u yidhi duu miratin faistawaa wa huwa bilufuqi alaclaa uma danaa fatadalla fakana qaaba qawsayni aw adnaa faawxaa ilaa cabdihi maa awxaa maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa ru'yadii hore waa taa tii dambena waxay tahay walaqad ra'aahu nazlatan ukhra cabdullaahi bnu cabbaas waxaa muslim saxiixiisa kaga soo wariyey inuu yidhi ra'aahu bifu'aadihi maratayn nebi muxamed ilaahay buu arkay laba goor buu qalbigiisa ka arkay ibnu cabbaas baa odhanaya waana fii saxiixi muslim masalada ku saabsan nebigu sala allahu alayh wasalam ilaahay ma arkay mise ma arkin khilaaf baa ku jira ahlucilmiguna waa isku khilaafaan waxaa laga sheegay cabdullaahi ibnu cabbaas inuu yidhi nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay waa arkay saddex lafdoo kala duwan baana laga soo wariyey maruu odhanaayo wakhasa muxammadan biru'ya ilaahay nebi moxamed wuxuu ku gaar yeelay aragti oo isaga arkay oo uu muxammed ilaahay arkay ibnu cabbaas baa odhanaya marna wuxuu idhi ra'aahu bifu'aadihi maratayn qalbigiisuu ka arko ru'yadii wuxuu ka dhigay muqayada bilfu'aad miduu qalbiga ku qayday labadaasiba waa suganta mid saddexaad waxaa laga soo wariyey inuu yidhi wuxuu ku arkay indhihiisuu ku arkay laakiin riwaayada culammadu way daciifiyeen muxaqiqiinta ahi oo waxay yidhahaan may asixin inuu indhihiisa ku arkay yadu ma asixinoo waa daciifoo ma sugna waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya uu caddeeyey wakadalika alcallaamatu ibnu alqayim wakadalika alxaafid ibnu kasiir dhammaan waa siday caddaynayaan culamo kalena marka ay tilmaantay wakadalika shaykhu alalbani marka waxay tilmaameen labadan riwaayee sugan waa mutlaqa iyo muqayado sida ibnu kasiirkuna tilmaamayo ibnu qayim laftiisuna sheegay albaani laftiisuna tacliiqa mukhtasarka saxiixu muslimee lilmundiri uu ku sheegay tacliiqiis riwaayada mutlaqada ahi wakhasa muxamadan biru'ya ta muqayadadaana waa ra'aahu bifu'aadihi marka waxay noqonaysaa uun aragtida uu ibnu cabbaas sugayey waxay ahayd ru'yatun bilfu'aad laa bilcayn waa aragti qalbiga laga arkee mid indhaha lagu arka maaha saas aawadeed baa cusmaan ibnu saciid addaarimi uu soo naqliyey ijmaacii saxaabadu ay isku waafaqsanaayeen inaan nebi muxamed sala allahu alayh wasalam ilaahay aanu ku arkin indhihiisa aanu ku arkin saxaabadu inay sidaa ku kulansanaayeen oo ku ijmacsanaayeen waana soo naqlinayaan culammada muxaqiqiintii hadalkiisaas waana ka raalli noqdeen sida waxa weeye ibnu qayim iyo ibnu taymiya iyo ibnu kasiir iyo ibnu abilciz iyo dhammaan waa soo naqlinayaan hadalkiisana waa ka raalli noqonayaanoo ma tacaqubayaan xadiis baa jira caaisha ayadu markaa tilmaamayso mawquuf ku ah saddex ruuxa sheegtaa faqad acdama cala allahi alfirya beenta uu ilaahay ku been abuuranayo waa weyneeyey oo been weyn ayuu ku been abuurtay saddexdaas waa maxay man zacama anna muxammadan ra'aa rabbahu faqad acdama cala allahi alfirya ruuxa sheegta inuu muxammed rabbigii arkay been abuurku ilaahay ku been abuuranayo waa weyneey oo been weyn buu ku been abuurtay ilaahay ruuxa markaa sheegta inuu muxamed ghaybka og yahayna faqad acdama cala allahi alfiryah beenta uu ilaahay ku been abuuranayo waa weynay ruuxa sheegta muxamed inuu qariyey shay ka mida waxyigana faqad acdama cala allahi alfiryah beenta uu ilaahay ku been abuuranayo waa weynay masruuq ibnuulajdac taabicigii weynaayee la odhan jiray oo markaa caaisho u yimi oo la joogay ayaa wuxuu yidhi yaa umma almu'miniin andiriinii walaa tacjaliinii waa xadiis riwaayo kale oo xadiiska riwaayada kale waxay sheegaysaa inuu ku yidhi muxammed sow ilaahay ma arag markaasay waxay tihi laqad qafa shacrii mima qulta waan ka argagaxoo timahaygaa istaagay waxaa tidhi daraaddeed markaasuu yaa umma almu'miniini andiriinii walaa tacjaliinii hooyadii mu'miniintaay ii kaadiyo hayga degdegin miyaanu ilaahay odhan maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa afa tumaaruunahu calaa maa yaraa walaqad ra'aahu naslatan ukhraa markaasaa waxay tidhi anigu waxaan ahay ruuxii ugu horreeye weyddiiye nebiga sala allahu alayh wasallam aayadahan deedna nebigu wuxuu igu yidhay tidhi daaka jibriilu lam arahu calaa suuratihi alatii khalaqahu allahu calayha ila marratayn kaa halkaa lagu sheegay waa jibriil kuma arkin suuradduu ilaahay ku abuuray laba goor mooyaane mar saddexaad kuma arkin waxaan arkay isagoo lix boqoloo garab leh oo qad sadda alufuq oo garbihii sidaa u kala bixiyey ayaan arkay xadiiskaa masruuqiya ku saabsan hadalka dhex maray caaisha muslim baa saxiixa ku soo wariyey calaa kulli xaal cabdullaahi ibnu cabbaas fatwada uu fatwoodee uu yidhi ra'aahu bifu'aadihi marratayn wuxuu u cuskanayay aayadahan inuu ta'awulayo oo uu sidaa ku fasirayo tafsiirkiisuna hadduu khilaafay tafsiirkii nebiga dee tafsiirka nebigaa la qaadanaya tafsiirka nebiga sala allahu alayh wasalam baa la qaadanaya waayo cabdullaahi ibnu cabbaas yukhti wa yusiib waana khata'aya waana asiibaya laakiin tafsiirka nebigu sala allahu alayh wasalam dee waa waxyi waa munazal qalad ma aqbalayo saas aawadeed mas'alada ku saabsan ra'aahu bifu'aadihi marratayn wax daliila uma hayno saxiixuna waxay tahay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam intii uu adduunyada joogay hadday leylatulisraa walmicraaj tahay iyo hadday wakhti kale tahay toonna inaanu ilaahay arkinoo indhihiisa ku arkin soo jeed ayaa saxdu tahay riyo waa jirtaa uu ilaahay ku riyooday laakiin soo jeed inuu ilaahay ku arkay ma jirto waxaa caddaynaya xadiis kaleoo muslim saxiixa ku soo wariyaa wuxuu sheegaya min xadiisi abi dar in abuu dar nabiga weydiiyey sala allahu alayh wasalam hal ra'ayta rabbak rabbiga ma aragtay qaala nuurun anna araah yacni nuur baa iga teeday oo ma arkin bimacnaa anna araahay kayfa araa saanu arkaya ma arkaya riwaayo kalena waxay sheegaysaa ra'aytu nuuran waxayna yidhahdeen culammadu waa nuurkii xijaabka ahaa bay yidhahdeen markaa saxdu waxay tahay calaa kulli xaal nebigu sala allahu alayh wasalam soo jeed ilaahay kuma arkin cidaan nebi moxamed ahayn oo adduunyada intay joogtay ilaahay aragtayna ma jirto oo bashar ahi laakiin taa laga qaadan maayo inaan aakhiro mu'miniintu ilaahay arki doonin iyo nebiyadu inaanay ilaahay arki doonin laga qaadan maayo ee siday ahlu sunnati waljamaaca ay qabaan waxay tahay aakhiro nebiyada iyo mu'miniintuba ilaahay waa arki doonaan oo ilaahay waa istusaya waa arki doonaan suma danaa fatadallaa bacdibaa waxay ku fasireen in looga jeedo ilaahay baa soo dhowaaday laakiin taas sax ma aha ee saxdu waxay tahay in looga jeedo jibriil in loo jeedo xadiiskii markaa israaga ku saabsan ee shariik ayaa riwaayaadka qaarkood uu isagu qaldamay shariik maadaama nin wakhtiyada qaarkood sahwiyi jiray oo qaldami jiray ahaa markaasuu yidhi suma dana aljabbaaru fatadallaa markaa riwaayada sidaa sheegaysaa yacni waxa weeye culammadu waa ay inkireen xufaadda ay waxaanay tilmaameen inay ka mid tahay awhaamtii shariika ay ka mid tahay marka ciddan soo dhowaatay isa soo laalaadisay waxaa looga jeedaa jibriil nebi maxamedna waa u soo dhowaaday fa kaana qaaba qawsayni aw adna qaaba qawsayn waxaa looga jeedaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay ahaan jireen laba nin markay xulafoobayaan oo inay isu dhow yihiin oo isku mid yihiin oo kale ay tilmaamayaan laba qaansay soo qaadi jireen mid waliba qaansadiisa ka kale dul saari jireen markaasaa dabeedna leebkana ay dul saari jireen markaasay wada jiidi jireen markaasay mar wada ridi jireen labadii qaansay saa isugu hayaan labadoodna wada hayaan waxay uga jeedaan isku mid baynu nahay isku waxbaynu ku wada ganaynaa isku raalli ahaanshaynu nahay saasoo kale carabtu u isticmaali jireen tacbiirkii ay yaqaaneen baa lagula hadlay markaa dee labada qaansee sidaasoo kale isu ah yaa qadarkoodoo kale ayuu u soo gaadhay fa kaana qaaba qawsayni aw adna bacdu ahlicilmina waxay u fasireen in qalbi ku jiro qaabay qawsin inay ka dhigan tahay labada dacale qaansadu leedahay oo qadarkoodoo kale inuu u soo jirsaday qaarna waxaabay u fasirayaan in laga tilmaamayo laba qaanso bimacnaa waxa weye sida loo yidhaahdo laba dhudhun oo kale laba qaanso qadarkood inuu saa ugu soo jiray waayo qaansada qadarkeedu inay yar yahay waa la yaqaanaa maa bayna almaqbidi wasiya ay ka cabireen qaarkood oo waxay yidhaahdeen yacni markaa qaansada halka la jiidayo iyo halkan markaa waxa weeye watarkee ama xadhiggee la jiidayo labadaa meelood ee labada gacmood lagu kala qabanayo marka la ridayo halkaasaa loo jeedaa bay yidhahdeen intay isu jiraan oo kale ayaa laga tilmaamay bismi illaahi araxmaan araxiim wannajmi idaa hawaa wannajmi xiddigaha ururtan ku dhaartay idaa hawaa ay waqta huwiyih goortoy markaa dhacayso ayaan markaa ku dhaartay oo aan looga jeedin zaman mustaqbale ee gooray dhacaysuun looga jeedo ama la yidhaahdo xaal la qadaray inay markaa dhacdo oo wakhti ay dhacdo la qadaray ayaan ku dhaartay maa dalla saaxibukum ma lumin saaxiibkiin oo nebi maxamed xaqii kama amban wamaa hawaa xaqana ogaan ugama leexan wamaa yantiqu ma hadlayo cani ilhawaa ay bilhawaa hawa kuma hadlayayo waxa naftu jecesha oo cantaya waa bimacna alba ama la yidhaha cani ilhawaa hadal hawe ka soo fulay ku hadli maayo in huwa muu ahaankuu ku hadlayaa ilaa waxyun yuuxaa waxyi loo waxyooday mooye wax kale ma aha callamahu waxaa nebiga baray sala allahu alayh wasalam waxyiga ay iyaahu waxyiga waxa baray callama laba mafcuul bay qaadanaysaa mafcuulkii kale waa iyaahuye iyaahudana waxay u noqonaysaa waxyiga shadiidu lquwa kii xooggiisu darnaa ee xoogga weynaa ayaa baray waa jibriil duu miratin shadiidulquwahaasoo duu miratin yacnii qurux u saaxiiba iyo muuq wanaagsan u saaxiib ahaa oo fastawaa yacni kor noqday ama fastawaa yacni ku sugnaaday ufuqa sare ama fastawaa ku sugnaaday suuraddiisii asalka ahayd wuxuu ku sugnaaday wa huwa bilufuqi alaclaa waalxaal huwa isagu bilufuqi uu jihadii ku sugan yahay alaclaa korraynta badnayd suma danaa intaa dabeed waa soo dhowaaday jibriil nebi maxamed wuu u soo dhowaaday oo fatadallaa waa isa soo laalaadiyey fa kaana qaaba qawsayni aw adnaa fa kaana ay fasaara wuxuu noqday yacni masaafadii u dhaxaysay jibriil iyo muxamed qaaba qawsayni laba qaanso qadarkood oo kaluu noqday aw adnaa bal huwa adnaa waaba uga dhowaa ama aw adnaa ama waa uga dhowaa haddaa idinku markaa qadari lahaydeen oo laydin tusi lahaa waxaa isku qaban lahaydeen miyuu uga dhow yahay mise intaasuu jira fa awxaa waa waxyooday ilaahay ilaa cabdihi addoonkiisibuu u waxyooday muxamed ahaa ma awxaa ee alladii awxaahu ku u waxyooday maa kadaba ma been sheegin alfu'aadu qalbigu maa ra'aa ee alladii ra'aahu ku arkay kama been sheegin ee run buu ku sheegay afa tumaaruunahu miyaa la murmaysaan oo la asaraartamaysaan calaa maa yaraa ay calaa maa ra'aahu ku arkay miyaa kula asraartamaysaan yacni ha kula asraartamina macnuhu dhacayaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk